waxaa sare u kaca uu ku yimid qiimaha qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qudaarta qiimaha la iibsado uu sare u kaca ku yimid islamarkaana lagu iibiyo suuqyada magaalada baydhabo ayaa waxaa ka mid ah babanooniga asalatada basasha iyo sidoo kale liinta qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibisa suuqyada magaalada baydhabo ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo wax sababay bismillaahi raxmaani raxiim qudaarta walaahi tagta hore lamadii bir hore maasha allah ahayd laakiin hadda waad shal socday waad kalama jarta walaagala qaada toba badheesikii e beesika daraas liima qaalalakiisi e adin raqiisa gadaas ansalaataa raqiisi bisbaas afar boqol sakananiisiya liima sagaal boqol siyeed boqol konton barbarooni way waaysinye bardho kiilo tumisiyeeda laleeyi basalo labaatan shan alaleeyi gawga caadi hadda sidii hor dhaqmeesuun badheesanagadalamadaanber koorankooba jiro hoosan dhewle jiro khasaarada iska badan faa'idada iska yarto walsaase ma jiro soonkii soonkii hor iyo soonku isku mid ma eb alxamdulilah laakiis wal ilaahdadan qormay waayo masaakaan isku ogsadaa bismillahi raxmaan raxiim magacay yahyi macalin seefa li ere maxamed sagiira li ere oo ka magac dheer yahyi ruut oo ah afhayeenka ruutileyta niyow isbeddel wiinga jara maadaama magaalada suuxkumo iyo yaal amni haysana laakiin suuxkumo nahayta alxamdulilah soonkii hor iyo soonkun isbeddel u farqee maynin dhehaya maciishadii oo kastoo niikati isuuqii oo cajiisniin saaran walaansun dubun hata nuskunus wal nagee leh hamiinkii laakiin soonkii hore foorniyaananiinku kooyay culees sidaasa jaraangma dhibkalma jaral alxamdulilah may kale ilaahay inkamahadyaane amni iyo istiqlaali haysana sar u kaca ku yimid qiimaha qudaarta lagu kala iibsado suuqyada magaalada baydhabo ayaa waxaa saameyn kala kulmay dadka danyarta ah ee ku nool magaaladaasi